dhinaca kalena qarax labaad oo ka dhacay degmada afgooye ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan afar qof oo rayida sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay afar iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib laba qarax oo maanta ka dhacay suuqa ariga ee degmada afgooye qaraxyadan oo noocoodu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa dhacay xilli suuqa ariga uu ahaa mid aad u mashquul ah oo ay soo buuxdhaafiyeen dad badan oo ka kala yimid degmada afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran kuwaasoo maalin kasta oo arbaco ah isugu yimaada gudaha suuqaasi si ay uga dukaamaystaan afhayeenkii hore maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir iidle oo goobjoog ahaa markii ay qaraxyadani dhacayeen ayaa v o a uga warramay qaabka ay qaraxyadani u dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen degmada afgooye laba qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacday suuqa ariga ee degmada afgooye ee maalintii arbacada ah halka suuq ee laiskugu imaanaya ahaa labada qarax qaraxi koowaad wuxuu dhacay hal sac iyo bar qaraxi labaadna wuxuu dhacay saddex sac oo ruwi dhiman qaraxaas oo khasaare geystay khasaare nafeed iyo mid dhaawacmeed iyo mid maaleedba qaraxa waxaa ku dhintay toddoba ruux ayaa ku nafuweeday afar iyo tobanna waa dhaawac oo qaarkood isbitaalada muqdisho ayaa lala orday qaarna isbitaalka ee degmada afgooye ayaa la dhigay dhaawacoodii walow afgooye maalmahan dambe ay dugaalsatay qaraxyo isdaba joog ah arbacadii hore waxaa ku dhintay isla degmada afgooye kaaba markhaatigii ee suuq ee mukhtaar sigaaro walaalkeenna arbacadii ka sii horaysana taliyaha rugta ee xeera tadaamun ayaa ku dhintay taliya maxamed haddee qaraxyadan waa isdaba joog saaka qaraxyada dhacayna laba qarax deg deg ayay hayeen qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii saddexaad ee bishan gudaheeda ka dhaca suuqa ariga ee degmada afgooye xasan kaafi qoyste v o a muqdisho